الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله سبحانه وتعالى waxaynu u fadhinaa as-ilada inta waktigu ka gaadho inay ku dul akrino sheekheena faadilka ah ashaykh cabdilkariim xasan xaash xafidah allah wa ataala cumrahu fi taacatih intaanan sheekha su-aalaha u bandhigin waxaan baraarujinayaa ha arrin arrintaasi waxay tahay su-aalaha la doonayo in sheekha la weydiiyo ama ay soo qorayaan walaalaha dalabatulcilmiga ee ardaydu waa inay ku dadaalaan inay su-aasha si saxa usoo qoraan su-aashu hadday tahay mid waaqac taabanaysa ama mid sale cilmiya taabanaysa in iyadoo suuro saxa leh markaa lasoo gudiyo waayo su-aashu siday usoo baxdo ayay jawaabtuna ku binaysnaanaysa kataba in aad iyo aad laysaga ilaaliyaa waxaan sheekha ku horraysiinayaa su-aashii xalay ugu dambeysay ee ahayd markaa xadiidka kaana rasuul lah sal l slam yafli thawba inuu sheekhu istidraaku sameeyo oo sheekhu inoo bayaamiyo iyadoo waktigu inaga dhacay taas tafaasiisheeda sheekh insha allahu tacaala ayaa uu inoo bayaamin doonaa falyatafadal sheekhu mashkuura majo
alxamdu lilah rab اlcaalamiin wslى اllahu عalى muxamadi wعalى ali muxamed mawduuca ku saabsan mas'alada ay su-aashu ku saabsanayd oo odhanaysay wadaad baa yidhi yacni nebigu salى اllahu عalayh wasalam nabigu sala allahu alayh wasalam injir buu iska guri jiray lafdiga noocaasi horta isagoo sariixa ma soo aroorin laakiin tafsiir xadiid soo arooray oo culammadu isku khilaafeen baa jira aniguna wadaadka la sheegay maan dhegaysanin yacni hadalkiisa markii horena ma dhegaysan iminkana ma dhegaysan mawduuca ku saabsan xadiidku mas'alada uu sheegaayo yacni waxay ku kala duwanaan kartaa acraafta tafli ra'sahu xadiidka sheegaya umu xaraam waa xadiis macruufa oo la yaqaano waxaa laga yaabaa badankiinu idinkaan dhalan inaan arkay xadiis igu cusub maaha xadiidka kale ee sheegaya yafli thawbahuna waa la mid min alqamli lama tasriixin tafliyadana ama falaa yafli falyan waxaa loo isticmaalaa baadhista waa loo isticmaalaa madaxa wax dhiba inay ku sugan tahay laga baadhayo injirka guristana waa loo isticmaalaa xadiidkuna min alqamli ma odhan mufasiriinta qaarkood oo xadiidka fasiraya waxay ku sharxeen yacni madaxiisay baadhi jirtay yacni wax ma ku sugan yihiin mise kuma sugnaa bacdi kaleo ku fasiray sida wadaadka laga sheegayana waa jiraan oo culammada ka mid a waagaas curfi ahaan siday ahayd iyo maanta siday tahay waa kala duwan tahay maanta ruuxa lagu yidhaahdo injir buu iska gurayaa ama injirtaa laga guraa maxaa loo qaadan lahaa keebaa ka raalli noqon lahaa in isaga lagu yidhahdo waxaa jira shay hadduuba xataa jiro culamada qaar waxay yidhaahdeen taftiishka madaxa ay ka baadhayso falaa yaflii waa fatasha looga jeedaa hal kaana fiiha shay marka kama laazimayso taftiishka inay ku sugnaayeen riwaayo sariixo oo sheegaysa hal injir bay ka soo qabatayna ma jirto xadiid kaleoo sixadiisa culammadu isku khilaafeen isagu waa jiraan oo nebiye sheegaya aan nebi maxamed ahayn tilmaamaya xadiidkaana culamada qaarkoodna waa daciifiyeen bacdi culamada ka midoo soo dhaweeyeyna waa jiraan almuhim waxaa jira baabka sabiga marka laga hadlayo curfiyadaa loo eegaa qaraa-inta iyo waxa ku lamaan baana laga tilmaamaya suyuuti kitaabkiisa xaawiga waxaa ku jirta risaalo uu qoray oo la yidhaahdo tanziihu alanbiyaa can tasfiihi alakbiyaa risaaladaas sababtuu u qoray waxay ahayd nin baa lagu dhaleeceeyey adhigaad raacdaa markaasuu wuxuu yidhi haddaan adhi raaco nebiyaduba adhiga waa raaceen culammadii shay weyn inay tahay ku tiriyeen suyuudina risaaladaasu aawadeed u alifay waxayna leeyihiin waxayna yidhaahdeen waa in la edbiyaan hadda axaadiista ku soo aroortay inay maa min nabiyin ilaa raca alghanam saxiixay ku sugan tahay laakiin marka xadiidka la sheegaayo iyo marka hadal caadiyo kaftana laga hadlayo waa kala duwantay cudri buu leeyahay qofku hadduu darsi sheegaayo inuu xadiidkaa sheego aw xadiidka fasiro laakiin iyadoo aynay taasi jirin inuu qofku iska sheego uu yidhaahdo marka isaga la dhaleeceeyo haddaan anigu nebi haddaan anigu adhi raacayba nebi nebiyaduba adhiga adhiga waa raaceen waxay yidhaahdeen waa tasfiih waa dhaleecayn marka waxa weeye risaaladana sheiku saas u alifay curfiga marka uu ka hadlaayo shaykhulislaam ibnu taymiya sabiga markuu ka hadlayaan ujeedaa masalada cayda wuxuu yidhi curfiga ayaa xadidaya maxaa cayo maxaan si cay ahay shay xaqiiqo ah baa laga yaabaa sida loo yidhi inay cayb noqoto hadda way jirtaa ya hadduu ruximka kugu yidhahdo african waa african maxaad u qaadan lahayd sow dhab maaha african inuu african yahay laakiin sida uu yidhi maxay noqonaysaa baabusabi bay noqonaysaa ya yani sabi ayay noqonaysa ama reer hebel waa reer hebel buu yidhi siiqada iyo siyaaqa uu ku yidhi baa la eegaya wuxuu shaykhulislaam ibnu taymiya odhanayaa waxaa kala xadidaya daabid baa loo raacayaa maxaa sabiya maxaanse sabi ahayn waxaa loo raacayaa daabidka sabiga ama caydu waxay u qaybsantaa wax sariixa oo sabinimada ku cad oo macno kale aan aqbalin iyo wax marka si loo yidhaahdo cayd noqonayo marka si kale loo yidhaahdana cayda ka baaqanaya hadda ma aragtaa marka tafsiirka xadiidkaay culammadu isku khilaafeen marka jasmiga la jasminayaa daliil bay horta u baahan tahay laakiin siyaaqyada qaarkood haddii loo yidhaahdo ma noqonayso sabi laakiin qaraa-inta qaarkood hadday ku lamaan yihiinna waxay noqon kartaa sabi qaabka iyo sida loo yidhi iyo hadalku siduu u soo baxay iyo waxa ku lamaan bay ku xidhan tahay taasay ashyaadu ku kala duwanaanaysaa oo arrin umuuraha farqi ugu dhaxaynaya curfiguna waa isbedbedelaa waxaan wakti cay ahayn baa wakti kale laga yaabaa inuu cay noqdo hadda ma aragtaa marka waktigii dadku cayda ay u yaqaaneen haddii la itlaaqo oo yacni markaa aan markaa qaraa-in ka leexinaysa aan lagu darin la odhan curfiga waagaas jiray cay ma ahayn ama asbaabo badan baa dhici karta inay ku timaado markaa injirtuye yacni waxa weeye mid wasak ka timi ma aha ila nebigu wuxuu ahaa markaa mid nadaafad badan oo qurux badan dhididkiisoo keliya miski ahaayoo udgoon ahaa qarmuun dhididkiisu ma ahayn waa nadaafad badnaa waa isnadiifin jiray ma samayn jirin mid waxa weeye markaa uskag daysta ma ahayn oo uskagku iskaga daba tago marka dadka qaarkood injirtu waxay ugu dhalataa yacni uskagyada noocaasay ugu dhalataa nebiguna sala allahu alayh wasalam uska gacaynkaasi kuma sugnayn marka yacni qaraa-inta ku lamaan baa la eegaya wadaadka hadalka ka yidhi anigu markaisagaa mid aan isaga markaa daat ahaantiisa wax ka sheegayo ama aan ogaa ma ahayn laakiin sida markaa itlaaqa ee hadalku u go-an yahay marka la eego ayaa ishkaal markaa leh hadduu laakiin sharax xadiis ku yimi oo xadiis la sharxaayey oo siyaaqu ku yimi dersi la dhigayo oo xadiis la sharxayo ay tahay oo xadiiskii munaasaba ay keensatay yani waxa weye ruuxu waa macduur waa macduur culamo uga horrayso saa u fasirtayna waa jiraan qaaraan u fasirinna waa jiraan calaa kulli xaal waxaan kaloo idiin tilmaamayaa qolada nasaarada la yahay ama kiristaanku inay nebi moxamed ku caayeen injirta oo ay yidhahdeen nebigiinu injir buu lahaa waa wax macruufa oo culamada qaarkood ay ka jawaabeen oo ay markaa dooneen inay ku caayaan nebiga marka markay nasaaradu saasoo kale ku caydo ma waxaa la odhanayaa ha waa jirtay inuu markaysagaa lahaa injir injiru inuu lahaa ya yani waxa weeye nebiga in la daafaco waa mid munaasiba cibaarada marka waxa weeye iyadoo xaqiiqatan lagaba soo qaado fardan wa taqdiiran iyadoo aan lahaynin umu xaraam inay xabad injira ka soo qabatay hal riwaayo saxa oo sheegaysa xabad injiray ka soo qabatay lama hayo yafliidana tafsiirkeedu waa la ysu khilaafay yatafli ma taftiish keliya hal kaana fiiha shay hal kaana fiihi shay wax ma ku sugnaayeen mise waxaa looga jeedaa markaa injir bay ka saaraysay waxbad injir oo kale ay ka qabanaysay ya yacni farqi wuxuu udhaxayn karaa injirtu korkiisay dareeraysay in la yidhaahdo oo injir fara badan baa markaa ku sugnay oo maryihiisa iyo korkiisa waa dul yaacaysa iyo in la yidhaahdo waa laga baadhay madaxiisa wax ma ku sugan yihiin marka furuuq baa marka isaga iman karta marka hadalka sida loo yidhi mar waxa dhici karta in marba si looga jeedi karo qasdigana ma ogin inagu laakiin qaraa-intaa la eegaya ruuxu hadduu xadiis sharxaayo ou xadiiskii fasirayo oo culamada qaarkood u arkay oo saa ku fasiray uu sidii ku fasiray dee dhibi ma saara dhibi ma saara kii rasuulka daafacoo yidhi injili kuma sugnayna oo tafsiirka culamada kala qaatee taftiishun baa looga jeedayna dhibi kuma sugna ruuxa markaa u qaato itlaaqyada qaarkood in nooc sabiyi soo geli karo markaan qaraa-in ka leexinaysa aynay ku lamaanayna dee waxa weeye yacni weji buu leeyahay laakiin ruux mucayana marka la xukumaayo yadu waxay u baahan tahay sidiisa in la hubsado yacni xaaladda uu ku yidhi iyo sida uu yidhi iyo tacbiirka siduu u dhigay iyo qaraa-inta markaa ku lamaanayd ashyaada noocaasa in la eego sheekii la odhan jiray subki ee culamada shaaficiyada ka mid a ayaa inankiisii isagoo la jooga taajuddiin assubki ayaa ay ilinka isa soo taagay markaasuu yihi yaa kalba bna kalbin eygii eyga dhalayow eygii eygu dhalayow aabbihii baa ku yidhi maxaad u caayaysaa waa subki taqyaddiin asubki markaasuu yihi miyaan caayay aabbe miyaanu ahayn ey miyaan eyna dhalin markaasuu haaya sidaad u tidhi baa cay ah sidaad u tidhi ayaa cay ah adiga laftaadu haddii lagugu yidhaahdo nin madow waa nin madow taxqiir in looga jeedo waad garanaysaa iyaday xaqiiqo tahay nin madoobi inuu nin madow yahay hadda ma garata marka waxay ku xidhantahay calaa kulli xaal axwaashaas marka wadaadkaas isaga wax mucayana dee anigu xukumay ama isaga ama kayrkii ha ahaatee ma jiro dib baa layga sheegay yacni markaa sheekh markaa mucayana inuu marka waxa weeye ahaa oo lay magacaabay laakiin waxa weeye mid waxa weeye aan anigu isaga dee aan ogaa ma ahayn hadalka uu yidhina ma dhegaysanin laakiin waxaan hadalka kusoo gebagabaynayaa haddii waxa weeye tafsiir xadiis ay tahay oo siyaaqa marka waxa weye mas'alada sidaa culammadu ku fasireen inuu ku fasiraayo ay ku timi waa macduur mana noqonayso mid lagu ceebaynayo sida culamada kale ee shuraaxda ah qaarkoodba aan loogu ceebaynayn qofka qowlka kale doortoo yidhi waa taftiisha qamli in laga soo saaray yacni markaa xadiisku kuma tusinayana isagana dhibi kuma sugna dhibi kuma sugna siyaaqyada loo yidhaahdana qaarkeed inay cayn noqon karaan shaki kuma jiraan nasaaraduna sidaas yada abay nebiga ugu dhaleecayso ugu cay ugu cayday nebiguna wax cayn la yidhahdo shaqo kuma lahayn wallahu aclam wa baaraka allah fiikum
جزا الله الشيخ خير الجزاء وبارك فيه وفي علمه ساشن وقرار الورقية شيخ محمد بن الساحين ساعدينا باب كفتقة وطن كفتقة قالوا إن الشريعة الضربان لأن مدى معينة الضربان الشريعة فتقة مقارنة تعب الضربان
الشيخ الألباني رحمه الله mas'alada caynkaasa wuxuu kaga fatwooday wuxuu idhi labaan u kala qaadaynaa ruuxu ma la joog culamaa bilkitaabi wasunna oo mujtahidiin ah mise lama joogin daalibku hadduu culamo markaa culamaa bilkitaabi wasunna hadduu markaa la joogo mujtahidiin ah yacni iyaga ayuu markaa ka dalbayaa siday ugu dhigaan ayuu markaa u dhiganaya axaadiista iyo adilada iyo tafsiirka iyo siduu markaa ugu akrinayaan bay ugu dalbayaan haddaanu ruuxu la joogin buuhi culamaa bilkitaabi wasunna waxa fiican inuu madhab itqaaniyo isagaan uga jeedin madhabta inuu ka dhigto mid waxa weeye rasmi ah oo uu ku sugnaanayo laakiin uga jeedo wasiilo uu doonaayo inuu uga gudbo yacni markaa madaahibta kalena inuu ogaado dabeedna uu gaadho heer uu fahmi karo nusuusta kitaabkiiyo sunnada uu fahmaayo u gaadhayo madhabtii markuu itqaaniyo barto yacni culammada kale waxay yidhaahdeen ee ay masalada ka fatwoodeen ayuu eegayaa masale kastoo ay u caddaato sida madhabta khilaafsan inay raajix tahay wuu ka baxayaa sidaasuu shay-an fa shay-an uga baxayaa dariiqada caynkaasa ayuu tilmaamay shaykhu lalbani raximahu llah kutubta calaa kulli xaal madaahibtu waxaa jirta xagga markaa sunnada waa u kala dhowaansho badan tahay kutubta fiqiga ee madaahibta loo qorayna calaa xasabi almadaahib waxaa nusuusta ugu dhowaansho badan madhab alxanaabila iyo madhab ashaaficiya marka la yska ilaaliyo jumuudka muta'akhiriinta qaarkood ay mareen waxaa barako badan kutubtii mutaqadimiinta ayaa barako badan oo ka barako badan kutubta muta'akhiriinta marka inta la heli karo kutubtii mutaqadimiinta inta kutubta mutaqadimiinta la diraaseeyaa fiican waxyaalo badan oo fardiyaad ah oo aan jirin iyo ashyaa tacasubaad oo badan baa dhex galay kuwa dambe laakiin kutubtii hore asarkiiyo sunnaday u dhowaansho badnaayeen laakiin calaa kulli xaal madhabta in lagu taqayudo waa inaan laga dhigan mid waxa weeye rasmiya waa inaan laga dhigan labada dariiqe ay culammadu sheegeen tii waxa weeye la maraba waxay noqonaysaa marka waxa weeye mid yacni qofku ku faa'iidayo waxaase fiicnaansho badan haddii caalim mutamakini marka uu la joogo madhab hadduu u dhigaayo madhabta waxyaalaha daciifka waa inuu u sheega inay daciif tahay waa inaanu odhan daciifkan iska liq madhabkun baan adigu ku barayaa ya yacni waxa weeye kaannahu nusuustuna ay waadi kale ku sugan tahay fiqiguna uu waadi kale ku sugan yahay sidaasi munaasib ma aha marka iyadoo yacni fiqigii madhabeed la dhigayo yacni cala alaqali waxyaalaha daciifka aan daliilka lahayn waa in la bayaamiyaayoo la caddeeyaa in markaa ay daciif tahay waayo qofkii in loo naseexeeyaa la rabaa in waxa weeye shaygii yacni daciifka ahaa iyo shaygii saxiixa ahaa iyagoo isku jiraan oo uu kala garanayo isagu saxiix iyo daciif inay yihiin oo aanu u kala bayaamin waxaa soo geli kara nooc kisha ayaa soo geli kara marka nusxiga dhammayska tirani wuxuu noqonayaa in waxa weeye wixii khalata in lagu baya lagu baraarujiyo oo loo bayaamiyo ayaa markaa sida munaasibkii marka ay noqonaysaa dabaedna marka waxa waya sidaas iyadaa uu ruuxu u barto wallahu aclam
جزا الله الشيخ خير الجزاء سؤال شكرا وحا ونسا شيء كحانا ضدك صدقاتك وكره حولها ملسين كرا
waxyaalaha markaa xaaraanta ah ee dadka xaaraanta ka ah haddii ay markaa yihiin shay markaa darar la ogsoon yahay xoolaha u leh in xoolaha laftoodii la siiyo ma aha laakiin waxyaalo badan bay xoolihii ay iska daafici karaan oo waxaa dhici kartaa wax dadka dhib ku ah inaynay xoolaha dhibaato ku ahayn cala sabiili mithaal masaska oo kale da waxaynu ognahay sun inay leeyihiin ruuxu hadduu cunana dee waa ku sumoobaya ya qolyaha dibiga la yidhaahda dibi lacshaabka ahi waxay yidhaahdaan waxyaalaha qaarkood haddii lagu daweynayo waa in markaa inta suntaa laga laga reebaa oo inta kurka iyo inta waxa weeye dambe halka dambea suntu fadhidaa bay yidhahdeen ha yeeshee hadduu dareen helo suntii waa soo cararaysaa xaggan bay imanaysa marka labada waa in isku mar la jaraa waa dawo aan bannaanayn waayo shayga xaaraantaa in la isku daweeyaa ma bannaano siduu nebiguba yidhi sala allahu alayh wasalam fatadaawow cibaada allahi walaa tadaawow bixaraam addoommadii ilaahay ow isdaweeye oo xaaraan ha isku daweynina shay xaaraana in la isku daweeyaa ma bannaana marka ruuxu hadduu suntii hadduu cuno marka waxa weeye bahalkii sunta lahaa dee waa ku sumoobayaayo inuu qaniino iyo inuu cunaa iyo inuu isagu qaniinaa waa isla halkii haddana waxaynu ogsoonnahay lo-doo kale masaska waa cuntaa waxba ma yeelaan waata dadka qaarkood oo lo-da dhaqdaa ay yidhaahdaan war caawa xoor badana talow mamas bay cuntay ya marka shay darar bini aadamkii ku ah baa laga yaabaa xoolihii inaanu dhibaato ku ahayn laakiin haddii la ogaado xoolaha inuu dhibaato ku yahay in la siiyaa ma bannaana haddii aan taas lagu ogayn yacni iyaga markaa in la siiyaa mamnuuc ma aha marka taasay ku xidhan tahay waana soo aroortay waxyaalaha markaa najaasaadka oo kale in markaa waxaweyan yacni wax ka mida waa soo aroortay laakiin waxyaalihii tii waxa weeye cunaysay najaasada yacni mudda markaa ay culammadu yidhaahdeen waa la xabisayaa si yacni hilibkeedu u wanaagsanaado oo markuu hilibkeedu wanaagsanaado dabadeed baa la cuni karaa laakiin iyadoo markaa waxyaalo najaasaa cuntay yacni xoolihii ay cuneen oo aan muddana ka soo wareegin oo calaf wanaagsan aanu ka dambaysiin oo aanu cunin oo hilibkeedu wanaagsanaan in la cuno ma aha marka calaa kulli xaal yacni waxay noqonaysaa uun inay ku xidhan tahay yacni darar xoolaha ma ku leeyahay mise kuma laha haddaanu darar ku lahayn dhibi kuma sugna hadduu darar xoolaha u leeyahayna in la siiyaa ma bannaana wallahu aclam
su-aasha kale waxay odhanaysaa haddii qofka sujuuddu ay madoobaato sujuudda uu dhulka dhigaya ma waxay calaamad u tahay in salaada qalad kaga jiro sida dadka qaaran ku noqdo
maya taasi wax jira ma aha ruuxu laakiin inuu sujuudda wejiga dhulka inuu ku xoqo ama ku adkeeyo saas oo kale ma aha waa inuu si caadiya u saaraa haddii ay ka dhalato inuu markaa madoobaado yacni mawdici sujuudda ay madoobaato isaga dhibi kama saara laakiin marka hore waa inaanu doonin inuu sujuudda markaa madoobeeyo waa inaanu markaa isku dayin si loo yidhaahdo ruuxu markaa waa ahlu salaa waayo nooc riyaa-a soo gelaya iyo istusa istusnimaduna ma bannaano waa shay xaaraana waa shirku lasqar laakiin haddii qasadku aanu sidaa ahayn ou si caadiya u sujuuday dabeedna marka halkaasi ay madoobaatay isaga wax dhiboo ka saarani ma jiro wallahu aclam
maxay tahay xukunka cibaarada ama saxnimada cibaarada iyo weedha odhanaysa salaada in lagu sheego telefoonka ilaahay dadka qaar waxay dhahdaa markaad wax u baahato garaac telefoonka laba afar afar saddex afar iyagoo uga jeeda salaadaha tiradooda hadalkaasna saxa
maya tacbiirka noocaasa in la isticmaalo ma aha salaadu waa cibaada sharciya oo ilaahay lagu caabudayo rabbina loogu dhowaanayo shacaa'irta ilaahay bay ka mid tahay tilefoonkoo wax dunyawiya ah in salaadii lagu magacaabo ma aha nabigu sala allahu alayh wasalam waxau ihi laa taglibanakum alacraabu fi ismi salaatikum alcatama inaha fi kitaabi illahi alcishaa yacni reer miyigu yaanu idinkaga haalib noqon salaada ilaahay magacawgaa catamo ku magacaabaysaan yaanu idinkaga haalib noqon catamadu waa maxay geela marka loo caweynayo ayaa waxaa la odhan jiray catamo taasaa la odhan jiray waa cawayskii geela loo caweynaayey oo geela de marka la lisaayo waa taa xidigta loo rido marka tiibaa haddaba xadiisku diidayaa in lagu magacaabo waxa markaa uu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam cishaa weeye yacni ha ku magacaabina catamo catamadii baa la diiday marka ixtiraamku wuxuu ku jiraa iyo adabta sharcigu iyo tacdiimka shacaa'irta ilaahay la weynaynaya magacu ilaahay ku magacaabo in lagu magacaabo laakiin in la yidhaahdo telefoonka ilaahay cibaarada noocaasa waa in la yska daayaa aadaabta iyo ixtiraamka kuma fiicna waa in markaa la yska dhaafaa tacbiirka noocaasa sida lagu magacaabay oo assalaa ah oo magacyada salaadu leedahay ah salaatu duhri salaatu alcasri salaatu lmaqrib salaatu alcishaa salaatu alfajri waa in markaa lagu magacaabaa sidaas yada abaa inagu filan tacaabirtaa kalena waa in la yska daayaa wallahu aclam
su-aashan kale waxay odhanaysaa dadka qaar ayaa waxay idhahdaan hebel wuxuu yaqaanaa ama uu isticmaalaa cilmigii lagu soo qaaday kursigii balqiisa ama waxay idhahdaan wuxuu yaqaanaa cilmi la dhahdo cilmi baatil hadalkaasi masaxda
ugu horeyn balqiisa waxay ku caanbaxday ba'da in la kor dhigo waxay culammada qaarkood sheegeen sida saxani inay tahay bilqiisa bikasri lbaa magaceeda in bilqiise la odhan jirayna waa mashhuuro waa caan laakiin xadiis saxiixoo marfuuco ku soo arooray ma jiro warka ku saabsan hebel baa cilmulbaatin haya oo yaqaana cilmigaasoo kursiga boqoradiisaba lagu soo qaaday kursigeeda cilmiga lagu soo qaaduu hayaa arrinka noocaasi waa arrin khalad ah oo ansax ahayn in la isticmaalo ma aha cilmulbaatin cilmu daahirka khilaafsanna yacni ma hayno ma ogin waa waxyaalaha yacni dadka qaar ay rumaysan yihiin ee bidaca iyo dalaalaadka a weyn oo dadka qaar baa waxay aaminsan yihiin waxaa jira yacni shareecadu waxay leedahay daahir iyo baatin shareecada daahirkeeda wax lagu diidaa dhici karta baatinkeeda in lagu banneeyey siday dadka qaarkood u qabaan laakiin waa waxaan jirin waxaan jirin weeyaan cilmulbaatin iyo cilmu daahirna xadiis saxiixa ku soo arooray ma jiro amaa khadir cilmiga uu hayay waxa uu ahaa cilmi uu ilaahay u waxyooday oo gaar ah culammaduna waa isku khilaafaan ma weli buu ahaa mise nebi buu ahaa ha yeeshee waxaa saxiix oo qawi ah inuu nebi ahaabaa qawi ah oo xoog badan wamaa facaltuha can amrii waa ki yidhi amarkayga kuma samayna bimacnaa biamrin min allah baan ku sameeyey ruuxa weliguna amar ilaahay baan waxaa ku sameeyey iskama odhan karo iyadaanu waxyi u haynin nebi kaloo u sheegayna laynooma sheegin waxa waxaa lagu xambaarayaa inuu ilaahay u waxyooday cilmigaas culammaduna waxay yidhaahdeen aada iyo aad bay u radiyeen qisada khadir in loo deliishado cilmulbaatin in loo deliishado ilaa culammada waaweyn qaarkood ay yidhaahdeen oo ibnu xajar alcasqalaanina fatxulbaariga kaga soo raraayo zandaqada diinta laga baxee laga kufriyo guntimaheeda waxa ugu horraysa in la ictiqaadiyo khadir inuu ahaa nebi inuu ahaa ibnu xajar baa soo naqlinaya akaabirta culammada qaar ka miduu ka soo raraya hadal aada u qiimo badan baanu soo rarayaa oo cilmulbaatinka uu ku radinaayo qolyaha mutasawifada ee cilmulbaatinka sheeganaya ee odhanaya xaddaanii qalbii can rabbii qalbigaygaa ii warramo rabbigay buu wax iiga sheegay oo odhanaya taakhuduuna cilmakum mayitan can mayitin yacni mid dhintay oo mid dhintay ka qaatay ayaa cilmigiina kala kulanteen oo ashkhaastan aad ka warinaysaana sanadada axaadiista lagu taxayaa waa dad dhintay annaguna waxaanu cilmiga ka qaadanaynaa can ilxayi aladii laa yamuut hadal abulcabaas alqurtubi leeyahay oo kitaabkiisa almufhim lima ashkala min saxiixi muslim uu ku sheegay ayuu soo naqlinayaa oo dheer ibnu xajar waxaanu ku soo naqlinayaa fii kitaabi alcilmi xadiiska boqol iyo koob iyo labaatan inuu ahaa baan filayaa yacni markaa arqaamta axaadiista markaa saxiixulbukhaariga mawdicaas yacni naqli dheer oo uu ku radinayo cilmulbaatinka iyo dadka qaarkood oo bannaystay ashyaada qaarkood oo yidhi takaaliiftu waa naga dhacday ay radinayaan ibnu xajar iyo culammada uu ka soo rarayaaba ayaa ku yaalla qisada lafteeda khadir ee suuratulkahf ku sugan lafteeda culammada qaarkood waa kaga warrame waxaana ka mida qurtubi baa ka mida abu cabdillahi alqurtubi hadalkii shiikhiisa abulcabaasna wax ka mida waa soo raraya ahlu cilmi badan oo kalea ka warramay marka calaa kulli xaal yacni cilmu daahir iyo cilmu baatin iskhilaafsan baa jira oo dadka qaarkoodna cilmu daahirkii bay ku sugan yihiin qaarkoodna cilmu baatinkii bay ku sugan yihiin oo baatinka shareecada ayaa loogu bannaynayaa wax daahirka shareecada lagaga xaaraantinimeeyey kullu dalika waa abaatiil waa xadiisu khuraafa waa wax khuraafaada oo aan jirin oo asal aan lahayn weeye waana tay dadka qaarkood ka dhaliyeen in awliyada qaarkood takaaliiftu ka dhacayso oo salaad iyo soom iyo zake iyo xajtoonna aanu ku waajibayn oo ay leeyihiin sheikh hebel wuxuu gaadhay yacni wakhtigii takaaliiftu ka dhacaysay soddon sano ma tukan ama soddon sano lama arag meeluu ku tukanayo kullu dalika waa abaatiil waa waxaan jirin oo baatil ah nebi moxamed sala allahu alayh wasalam yacni ilaa uu ka dhimanayay cibaadada waa waday wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin ilaahay wuxuu ku yidhi caabud rabbiga ilaa yaqiintu ku imanayso sidii baanu nebigu u fuliyey sala allahu alayhi wasalam marka ashyaada noocaasa marka ashyaada noocaasa waa inaan lagu kadsoomin waa in markaa shareecada la ictimaadayo la cuskadaa ruux markaa shareecada nebi moxamed ka bixi karo khilaafi karaana ma jiro waayo nebi moxamed waxaa loo soo diray caalamiintao dhan baa loo soo diray nebiyadii hore waxaa loo soo diri jiray qowmkiisoo keliya siduu nebiguba yidhi sala allahu alayh wasalam wa kana annabiyu yubcasu ilaa qowmihi khaasatan wa bucistu ila annaasi caama yacni aniga dadkao dhan baa lay soo diray markaa ruux khilaafi kara shareecada nebi moxamed saasaanu u jirin waxay culammadu yidhaahdeen hadduu khadir noolaan lahaayoo nebi moxamed soo gaadhi lahaa yacni shareecada nebi moxamed ciddi in la-eg kuma khilaafi kareen ee waajib waxaa ku noqon lahayd inuu u hoggaansamo ayaa waajib ku noqon lahayd laakiin muuse wuxuu u khilaafay muuse looma soo dirin khadir oo dadka loo soo diray kama mid ahayn wa kaana annabiyu yubcasu ilaa qawmihi khaasatan sidaas aawadeed ayaa mid walba yacni wixii isaga lagu kalifay ama la amray uu u samaynaayey oo inuu muuse raacaana aynay waajib ku ahayn khadir wallahu aclam
جزا الله الشيخ خير الجزاء su-aasha kale waxaa odhanaysaa waa maxay saxnimada qaacidada odhanaysa alxukmu cala alacyaam watawaa'if ijtihaadiya soomaali macna ahaan waxay noqonaysaa in la xukumo dad gaara ama kooxa la xukumaa waa masale ijtihaadiya waa isku khilaafi karaan ahlu sunnuhu ilaa wixii uu ku soo arooray nas mooyaane sida khawaarijtii cali bn abi taalib uu la dagaalamay kooxda qura ee lagu cadeeyey nas waa khawaarijta muxakimada ah ee cali bn abi taalib uu la dagaalamay wixii ka dambeeyey waa ijtihaad
hadalkaasi iطlaaqa uma sax aha sababtuna waxay tahay waa midda koowaade cid aan khawaarij ahaynoo nas ku soo arooray waa jiraa waa xadiidkii uu nebigu yihi salى اllahu aleyh wasalam alqadariyatu majuusu hadihi اlummah in mariduu falaa tacuuduuhum qadariyadu waa ummaddan majuuskeedii xadiiskaana sunanka qaarkood baa soo wariyey ahlu cilmiga muxadisiintaa qaarkoodna waa taxsiiniyeen waa xadiis xasan ah waa ta kale ee waxaa jira dawaa'if badan oo las lagu ijmaacsan yahay baa jira nasba yaanu ku soo aroorina muctasila inay mubtadico tahay dee ahlu sunnati waljamaaca ku ijmaacsan khilaafna kuma sugna jahmiya sidaas si la-eg yacni raafida sidaas si la-eg murji'a saas si la-eg khaasatan weliba murji'ada hulaadda ah yacni waa lagu ijmaacsan yahay inay mubtadica yihiin bacdi ka midana waxay culammadu isku khilaafeen ma la gaalaysiinayaan oo gaala ma yihiin mise ma aha waxaa ka mid a alraafida waxaa ka mid a aljahmiya waxaa ka mid a khalqu lqur'aanka wixii qabay oo dhan waxaa ka mid a hulaadda murji'ada ah ee iimaanka ku koobay macrifada keliya ku koobay salafka badankooda waa gaalaysiiyeen oo in la yidhaahdo iimaanku waa macrifo ilaahay la garto iyo rasuulkiisa la garto keliya kufriguna waa jahli ilaahay iyo rasuulkiisa la garan waayo yacni culammadii salafku waa gaalaysiiyeen marka firaq badan oo lagu ijmaacsan yahay inay mubtadico yihiin ayaa jira bale bacdigood la ysku khilaafay magaala mise ma aha in la yidhahdo khawaarij oo keliya nas ku soo arooray oo weliba khawaarijtii lasii qaydo oo la yidhahdo khawaarijta muxakimada ahe cali la dagaalamay keliya ayuunbaa iyadu ijtihaadiga ka baxaya waa arrin aan sax ahayn waayo axaadiista khawaarijta ku soo aroortay waa caam kuma gaar ahaa khawaarijtii cali la dagaalamay oo keliya ee khawaarijta soo baxaysa yacni ilaa yawmi alqiyaama axaadiistu waa sheegaysaa waa kan nebigu yihi kulamaa kharaja qarnun qutic kulamaa kharaja qarnun qutic xataa yakhruja fii ciraadihim addajaalu marka nusuusta ku soo aroortay khawaarijtuna kuma gaar ahaa kuwuu nebigu la dagaa kuwuu markaa khawaarijta nusuusta ku soo aroortayna kuma gaar ahaa kuwuu cali la dagaalamay oo keliya ee khawaarij oo dhan bay ku saabsan tahay marka iطlaaqa saas yada alla iطlaaqayo waa midaan sax ahayn ta kale mas'alada marka la leeyahay waa ijtihaadi ma dadkoo dhan bay ijtihaadi u tahay mise way iskhilaafi kartaayo masaa-isha qaarkood baa dadka qaar ijtihaadi u noqon kara dadka qaarkoodna aan ijtihaadi u ahayn wax lagu tabdiiciyo ruuxii la yimi tabdiica la tabdiicinayaa oo uu tabdiicinayo ciddii u caddaatay ijtihaadi noqon mayso kaynayse u caddaanin oo arrinka noocaasa aan isagu ogaanin oo waxa kani ka og yahay aan ka ogayn yacni waxaa dhici karta inay ijtihaadi nisbadiisa u noqoto dadka qaarkood marka waxay ku kala duwanaan kartaa ashyaada masale xadiis ku soo arooray baaba waxaa dhici kartaa dadka qaarkood xadiisku inaan u gaadhin dabeedna isaga nisbadiisa ma ogaalka aanu ogaanin daraaddeed inuu marka ijtihaadi ay u noqoto laakiin marka xujada lagu oogo oo loo caddeeyo oo naskii la tuso ijtihaadigii waa ka baxaysaa mas'ala waaxida mar noqonaysa ijtihaadi marna ka baxaysa nisbada dadka qaar u noqonaysa qaarna aan u noqonay xilliyada qaar dadka qaar u noqonaysa xilli kalena aan dadkii laftooda u noqonaynin marka marka la yidhaahdo waa ijtihaadi hortaa bannaan ma aha masaa-isha ijtihaadiga ah laftooda ruuxii cilmi leh dadkii waa laba mid waa muqallido isagu yacni taqliid buu u saaxiib yahayoo adiladii ma garanaayo ruuxa caynkaasa mas'aladiina ay ijtihaadi tahay waxaa la odhanayaa ciddaad ugu kalsooni badan tahay xagga cilmi iyo xagga diin ahaan weydii fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun qowlkooda raac taasaa la odhanaya ruuxii yacni markaa nadar u saaxiib oo adilada fahmaayo marka mas'alada la sharxo garanaya isaga nisbadiisa waxay noqonaysaa qowlka ashbah bilkitaabi wasunna inuu raaco ee ugu dhowaanshaha badan baa waajib ku noqonaysa waa ijtihaadi oo ii furan ee waxba eegi maaye kaan doonaan qaadanayaa ya ta noocaasa ma noqonayso oo allah wuxuu yidhi fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi waalrasuul in kuntum tu'minuuna biاllahi walyawmi alaakhir marka wixii la isku khilaafo saxaabadii isku khilaafaan ama culammada ka dambaysaba isku khilaafaan in ilaahay iyo rasuulkiisa loo celiyo ayuu ilaahay amray marka marka loo celiyo ilaah iyo rasuulkiisa alkitaab wasunna qowlka ashbah bilkitaabi wasunna in la raaco baa waajibku noqonaya waa ijtihaadiyo waxba eegi maayo anigu kaan doonaan marka hawe ahaan u raacaya culammadu tan noocaasa waxay yidhaahdeen waa mamnuuc bilijmaac ijmaac ahaan baa loo mancinaya culammadoo dhan baa isla ogola inay mamnuuc tahay oo yacni ikhtiyaarka sida hawadiisa waafaqda uu iska dooranayo oo iska qaadanayo waxay noqonaysaa midaan u bannaanayn waayo ma samaynin waajibkii ilaahay amray farudduuhu ila allahi waalrasuuli in kuntum tu'minuuna billahi walyawmi alaakhir waxaa la odhan lahaa haddii mid walba la yska qaadan karo yacni kaa doontaan qaada qaata haddaa masale isku khilaaftaan saa doontaan qaataa la odhan lahaa e laakiin waxaa la yidhi ilahay iyo rasuulkiisa u celiyaa la yidhi saas yadaa baa la amra yacni way isku inkiri jireen saxaabadii rasuulku sala allahu alayh wasalam masaa'il yacni ijtihaadi ah oo qaarkood ijtihaad uga dhacay baa kuwa kale ku inkiri jireen oo ay odhan jireen masalada noocaasi waa kalad oo yacni siday u kaladka tahay ay caddayn jireen marka ijmaacii in meesha laga saarana ma aha masaa-isha ijtihaadigaa lafteedana yacni dadkii waa laba nooc oo qaarkoodna waa muqallid oo cidduu ugu kalsoonida badan yahay waa inuu qallitaay oo raaca inta wax khilaafsani aynay u caddaanin ciddii markaa nadar u saaxiib oo wax eegi karto oo adilada fahmi karto oo istidlaallada garan kartana oo culammadu markay sharxaanna yacni sida saxdaa ku qanci kartana waa inuu qowlka ashbah bilkitaabi wasunna aqwaasha culammada waa inuu ka doortaa ee ka hawadiisa waafaqa waa inaanu iska raacin wallahu aclam
su-aasha kala raadhanaysaa ma banaan tahay ma bannaan tahay in la sameeyo ama la aasaaso koox ama nidaam dacwadeed iyadoo dawaabid iyo shuruud loo dhigayo shuruudda soo socota oo ah inaanay laga helin tacasub hadal iyo ficil midnaba ah inaan lagu xidhin walaa iyo baraa inaanay khilaafin ama aanay ka hor iman jamaacada muslimiinta ee ku socota manhajka ahlusunnaha inaanay ka hor imanin imaamka ama amiirka guud ee muslimiinta u talinaya jamaaco noocaasa waa la samayn karaa hadalkaa xukunkiisu muxuu noqonay
mas'alada horeynu kollay uga hadalnay waana waxay ka mid tahay waxyaalaha muxdathaadka ah in koox la sameeyo imaara ka sokaysa imaarada caamkaa ama imaarada guud in la sameeyo oo amiir iyo daaco leh in saas yada a la sameeyo fi lxadar waa midaan sax ahayn waxaa soo arooray safarka in lagu sameeyo imaara fi safar imaaradaa safarka lagu samaynayana intaa safarka la yahay keliyay shaqaynaysaa shu-uunta safarka iyo ashyaada noocaasa inay ku saabsan tahay xadiis baana ku soo arooray iyo aahaarta qaarkood oo saxaabada laga soo wariyey xadiiskuna wuxuu sheegayaa laba shay idaa kuntum halaaثatan fii safarin yacni haddaad tihiin saddex safarna aad ku sugan tihiin yacni midkiin amiir ka dhigta xadiiska laba qeyd baa ku jira labadu waa maxay waa in tiradu saddex gaadhaa hadday ka yar tahay imaara ma jirto imaara fi safar ma jirto haddii ay saddex ka yar yihiin oo ay laba yihiin waayo nebigu saddex buu ku xidhay safarna aa ku sugan tihiin haddii safar aynay ku sugnaynee xadar ay ku sugan yihiin oo neg yihiinna imaaro la iska soo darisiinayo oo kooxdani ay la iman kartaa ma jirto marka cillada xadiiska ku sugani waa cilla murakaba oo laba juz ka kooban cillada murakabada ah ee labada qaybood iska saaran in tiradu saddex gaadho iyo in safar la yahay haddii mid la waayo ma imanaayo xukunkii ah yacni midkiin amiir ka dhigta qiyaaska looga qiyaas qaadanayo yacni marka la neg yahay marka safarka la yahayna imaaro kooxi ay samaysanaysaa looga qiyaas qaadanayana waa qiyaasaa sax ahayd waayo qiyaaskaasi wuxuu ka hor imanayaa naska qaydka uu nebigu ku qayday oo ah markaa fii safarin buu caaridayaa macno la-aanna nebigu uguma qaydin ee waxa markaa nebigu ugu qayday oo ugu xidhay safarka waa in macnahaasi safarka ku gaar yahay oo markii kale aan la samayn karin saas yadaa weeye haddii la yidhaahdo mashaayikhda qaarkood sawta marka ay yidhaahdeen ibnu taymiye iyo yacni shawkani iyo imaarada marka ay tilmaameen dadka faraha badan lee neg baa uga awlaysan waxaa la odhanayaa taas iyo tan hadda aynu sheegaynaa waa kala duwan tahay taa ay markaa sheegayaan labadaa sheikh ay sheegayaan waxay ugu deliishadeen yacni hab saxiixa habkaasi waa maxay imaarada caamka ah ee sultada ah ee awoodda leh ee beledka ka talinaysa ayaa inay ka awlaysan tahay u deliishadeen waa imaamkii alimaama laakiin imaaro juz'i ah oo kooxdii yariba marka ay samaysan karto umay deliishan oo la odhanaayo kooxdanna yacni markaa ha samaysato kooxdanna ha samaysato kooxdanna ha samaysato tan kalena ha samaysato haddana isku beled ay ku sugan yihiin ama imaaradii caamka ahayd oo joogta imaaro kale in laga hoos sameeyo lana neg yahay yani waxa weeye xadiisku ma sheegaayo marka xadiiskii bay ka hor imanaysaayo yani markaa shardiguu nebigu ku xidhay ayaa meeshii ka baxaya oo la odhanayaa yani waxa weeye waa isku mid hadday safar tahay iyo hadday markaa xadar tahay idan muxuu nebigu ugu xidhay fii safarin hadday labadu isku mid tahay macno la'aan nebigu uguma xidhina ilaaba ilaa waa inuu macno ugu xidhay macnahaasi waxay ku tusinaysaa inuu xadarku baxayo marka la neg yahay yadaabay sheegeen waxaa ka mid a culamada sidaa sheegtay alcallaama moxamed naasir iddiin alalbani baa ka mid a waxaa ka mid a alcallaama moxamed ibnu saalix alcusaymiin baa ka mid a waxaanu marka moxamed ibnu saalix alcusaymiin baraarujiyey yani ibnu taymiya markuu tan sheegayo imaarada xisbiyada xadiiska markaa lagama deliishan karo hadalka ibnu taymiyana looma cuskan karo ee wuxuu ku saabsan yahay imaaradii caamka ahayd ee imaamada ahayd ya ee beledka xukumaayey taasuu leeyahay calaa sabiili awlaa buu daliil ugu yahay tuu tilmaamayaa taas weeyi calaa kulli xaal in la yidhaahdo shuruuday ku bannaan tahay waxay u baahan tahay daliil bay u baahan tahay nas iyo ijmaac u daliila midna lama hayo qiyaas saxiixoo u daliilana lama hayo marka waa mas'alo aan daliil lahayn waa mas'alo aan daliil lahayn weeyi shuruudda la sheegayaana waa shuruudaan markaa nadariyo aan camali ahayn ahlucilmiga qaarkood waxay tilmaameen haddiiba la sameeyo ururada noocaasa ilaaba ilaa inuu ka imanaayo yacni tacasubka iyo walaag iyo baraagu inuu ka imanaayo bay ahlucilmiga qaarkood tilmaameen saas yada ah imaaro xadarkii lagu samaynayo oo kala duduwan oo yacni cahdi leh ilaaba ilaa walaag iyo baraagi waa raacaya culamada sidaa tilmaantayna waxaa ka mid ah ashaykh moxamed naasir iddiin albani wahayruh ayaa markaa tilmaamay marka shuruudaha noocani waxa weeye waa shuruudo yacni markaa aan deliil lahayn deliil shaygu haddaanu lahaynna dee cibro yeelan maayo ictibaaru waxa leh yacni markaa deliilka ayaa leh deliil ma laha haddii khayr ku jiri lahaana culammadii hore muslimiintaa samayn lahaa waynagii sheegnay inay ahlucilmiga qaarkood sheegeen saddex iyo tobankii qarniyii hore muslimiintu inaynay la imanin qaarkood markay dooneen inay ka jawaabaan waxay kaga jawaabeen waagaas waxaa jirtay khilaafadii iyo imaaradii baa jirtay imaamadii guud ayaa jirtay oo iminka mashaakir baa oo meelnaba waxba kama jiraan miya ya dadku waa iska joogaan ee waxaa jiraaba muctabar maaha miya ta noocaasi qudheedu fasaad bay xambaarsan tahay waa midda kale wakhtiyada qaarkood baa waxa dhacday imaamkii muslimiinta xukumayey laftiisu inuu caqiide kufriya loo laqimay oo gaalnimo ah caqiide gaalnimo ah loo laqimay waa yacni markaa waa a'immadii ama waa madaxdii iyo boqorradii cabbaasiyiinta qaarkood markaasay waxay qaateen qur'aanku waa makhluuq markaasay dadkii ku ijbaareen oo ku khasbeen oo ku dhibaateeyeen oo qaar ku laayeen oo qaar ku xidheen oo qaar ku garaaceen oo wadaa'iftii iyo shaqooyinkiina uga qaadeen oo duruustii ka manciyeen caqiidadaa kufriga ay walaag iyo baraaga ku xidheen iyaga waa lagu kediyo yacni cilmi may lahayn ibnu taymiya wuxuu tilmaamayaa yacni waxay ahaayeen qaar yacni aan cilmi lahayn bay ahaayeenoo juhaal ah oo waxay qalliteen ciddii markaa sidaa u u fatwooto u sheegtay ee culammadii muctasilada ah culammadaasaana ku kediyey marka sidaas aawadeed alimaam axmed ibnu xambal wagayruhu may gaalaysin suldadii markay sidaa noqotay ee caqiidada kufriga ah sidaa ugu dhaceen may odhanin caqiidada kufriga ah markay sidaa ugu dhaceen may odhanin yacni hadda waxba ma jiraane aanu imaaro ama imaamo samay aanu imaaro samaysanno imaara dacawiya taas yada a mid ay la yimaadeen ma aha oo lama iman hadday noqon lahayd mid markaa mid bannaanna way la iman lahaayeen marka calaa kulli xaal waxay muslimiintii hore la yimaadeen ma aha law kaana khayran la sabaquuna ilayh haddii arrinkaasi khayr ahaan lahaa way inooga dheerayn lahaayeen inoogamanay dheeraynoo may samayn ta kale imaarada noocaasee la samaynaayo ruuxii ma oggola in imaaro laga dhex sameeyo aanu isagu ogeyn oo xisbigiisa in xisbi kale laga hoos furto ma oggola waxay odhanayaan waxbaad khalkhalinaysaa ya nin sheikhaa wuxuu yidhi war haddii aana dee xisbigaagaba oggolan xisbi kale in laga hoos furto ya xisbiga ilaahay in mid laga hoos furto maxaad u oggolaatay kaagaba in la kala qaybqaybiyo ma ogolide kii ilaahay maxaad u kala qaybqaybinaysaa wallahu aclam
waa maxay farqiga u dhexeeya bidcada daahirka ee muuqata iyo bidcada qarsoon xaaladda markaa la inkiraayo cinda salaf
bidcada culammadu waxay u qaybiyeen bidca daahira iyo bidca khafiya ha yeeshee bidcada daahirka ah waa bidcada la garanaayo oo dadku ay garanayaan oo garashada la garanayaa ay shaacsan tahay oo mid faaftay tahay inay bidco tahay waa og yihiin oo waa garanayaan bidcada khafiyada ahina waa bidcada qarsoon bimacnaa cilmigeedu ma faafsan oo dadku ma wada garanayo khafiyaa la yidhaahdaa waxaa khafiye loo yidhi xukunkeedaa dadka qaar ka qarsoomaya saasaa khafiye loo yidhi haddaba xagga markaa tabdiica ruuxa lagu tabdiicinayo lagu xukumaayo bidcanimada baa farqi u dhaxeeya labada bidco aldaahira waalkhafiya laakiin inkaarka la inkirayo waa waa ka siman yihiin ee waa bidco khafiye ahe yacni ha inkirina iyo waa bidco daahire ee inkira ya ama waa bidco khafiye ee soo dhoweeya waa bidco daahire ee fogeeya taasi markaa ma jirto waayo nebigu wuxuu yihi salى اllahu alayh wasalam man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadih fain lam yastaطic fabilisanih fain lam yastaطic fabiqalbih wadalika adcafu اliimaan yacni ku kastoo arka munkar oo idinka idinka mida gacanta ha ku bedelo gacanta ha ku bedelo munkarkii lama kala farqinin inuu khafi yahay iyo inuu markaa yahay daahir inuu yahay yacni mid la wada garanayo inuu yahay iyo mid qarsoonoo xukunkiisu dadka ka qarsoon yahay inuu yahay lama kala farqin bidcadii laa shaka inay munkar tahay munkarna waa shay kastoo shareecadu diiday macsidii baa soo gelaysa kabiire ha noqoto ama sagiire ha noqoto waxaa soo gelaya bidcadii baa soo gelaysa ahlu cilmiguna waa inkirayeen ruux kasta hadduu la yimaado shay munkara waa ku inkirayeen waa ku inkirayeen naska waxyaalaha khilaafsan walow ruuxu macduurba ha ahaado isagu naska yaanu ogayne oo macduurba ha ahaadee hadduu ku dhaco way ku inkiri jireen صaxaabi baa wuxuu fatwooday mas'alo abu muusa alashcari inuu ahaa baan filaya markaasuu wuxuu yihi mas'aladaa saasaan idhi cabdullahi ibn mascuud buu la hadlayaayo markaasu dabeedna wuxuu cabdullahi ibn mascuud buu wuxuu ku yidhi ruuxii weydiiyo wuxuu ku yidhi u tago weydii waa igu waafaqayaaye ruuxii buu ku odhanaya markaasaa cabdullahi ibn mascuud loo sheegay markaasuu yidhi idan la dalaltu haddaan waafaqo waa lumaya waayo mas'aladu nas bay khilaafsan tahay xadiiskii buu sheegay laakiin saxaabiga kale naska ma ogayn oo macduur buu isagu ahaa dabeedna maadaama naska aanu ogayn oo aanu ka warqabin masaladii waa ka ijtihaaday cabdullahi ibn mascuud wuxuu inkirayaa mukhaalafada naska la khilaafay masaaisha ijtihaad ahaan ay uga fatwoonayeen xataa saxaabadu ijtihaadaan ay uga fatwoonayeen waxay tilmaamayeen hadday ku khata'aan in ilaah iyo rasuulkiisu beri ka yihiin waa istidraad baan uu sii daray taas su-aashu bidcay ku saabsanay laakiin shay aan bidcaba ahayn oo ka sokeeya oo ijtihaadiyoo lagu khata'ay bay tilmaamayeen khata hadduu dhaco ilaah iyo rasuulkiisu beri buu ka yihi waxaa ka mid a asarka cabdullahi bn mascuud waxaa la weydiiyey gabadha mufawadada ah waa gabadh la guuriyey oo la meheriyey meherna aan loo yeelin oo qadarkaasaan ku mehersaday aan la odhan mufawadaa la yidhaahdaa ninkiibaa ka dhintay isagaan u tegin waxaa la weydiiyey ciddo ma leedahay ila gabadha ma yani gabadha inta la meheriyey dabeedna la furo yadaan loo tegin ciddo ma lahayn muطallaqadii saasay ahayd famaa lakum calayhina min ciddatin tactaduunaha muطallaqaday ku saabsanay hadday mutawafa canha noqoto ka warran mid ninkii laga oofsado ninkii ka dhintay ninkuna intuu meheriyey ayaanu u dukuulin oo ka tegey ninkiina intuu meheriyey ayaanu u dukuulin dabeedna sidaa ku dhintay oo sidaa ku tegey meherna looma qadarin markaasaa cabdullahi bn mascuud waxau ihi aqulu fiiha bira'yi ay biijtihaadii bu ujeedaa ra'yigaygaan wax kaga odhanaya yani ijtihaadkayga iyo dadaalkaygaan wax kaga odhanaya fain yakun sawaaban fa min allah wain yakun khaطa'an fa minii wa min ashayطaani wallahu warasuluhu bari'aani minhu hadduu khata'a yahayna xagga naftayda iyo shayطaan xaggiisay ka ahaatay ilaahay iyo rasuulkiisuna beri bay ka yihiin hadda waa masaladii ijtihaadiga ahayd haddii lagu khata'o shareecada ilaahay beri bay ka tahay ya marka waxaa kala duwan mas'alada inkaarka iyo mas'alada xukunka aan u soo noqdo masalada istidraadkaa ka imaadee bidcada khafiyada ah ruuxa ilaa loo caddeeyo xujada lagu oogo laguma tabdiicinaayo biistifaa'i shuruud wa intifaa'i almawaanic baa lagu tabdiicinaya ee markiiba la yskama tabdiicinayo laakiin shayga daahirka ah ee laa yakfa calaa milih kaas oo kale aan ka qarsoomayn maxaa la eegayaa qofkan mustawihiisiiyo siduu yahayo beyaduu joogo biy'aduu joogo ida kaanat laa takfi calaa milih isagoo kale haddaanu ka qarsoomaynin waxaasina wax la ysku tabdiiciye ay tahay waxay noqonaysaa in lagu tabdiiciyo saas yadaa bay noqonaysaa marka xagga xukunka lagu xukumaayo mucayankaa farqi u dhaxeeyaaye xagga inkaarka waa iskaga mid bidcada khafiyada iyo daahiradu wallahu aclam mas'alo kale oo hoos markaa laygu tilmaamay waxay ku saabsan tahay hadduu ruuxu markaa taftiishyo ka warran baa la yidhi ruux markaa daahirka arrinkiisu salaamo yahay oo wanaag ka muuqdo ayuu imtixaanayaa baarbaarayaa yacni ma ka helayaa wax markaa bidcaah mise ka heli maayo ta noocaasi markaa waxaa mid habboon ma aha waa in marka waxa weeye ciddii wanaag daahirkiisa uu ka muuqdo waan fatishayaa waan baarbaarayaa waan jaasuusayaa markaysaga xota noocaasi munaasib ma aha man adhara lanaa khayra aminnaah waqarabnaah waman adhara lanaa gayra dalika lam na'manhu walam nuqaribhu wain qaala ina sariiratahu xasanah sida markaa afarka cumar bnu khadaab ee bukhaari ku soo aroorayba uu sheegayo qofkii wanaag noo muujista waa soo dh- waa nabadgelinaynaa waana soo dhawaynaynaa yacni waxa weye waa la fatishayaa ma aha kii waxaan sidaa ahayn noo muujistana ma nabadgelinayno mana soo dhowaynayno marka waxa weeye xaajo keensatay oo ku xidhnaatay haddii aynay jirin imtixaankii iman maayo markii la amray in dumarkii la imtixaano suuratulmumtaxina waxay ku saabsanayd waxa weeye waxaa lagu imtixaanayay shahaadateynka oo hijrada ay soo hijroodaan waxay aqbali karaysay inay tahay miday islaamnimo u soo hijroodeen waxay kaloo aqbali karaysay inay cadhood ay raggoodii ka soo cadhoodeen u soo hijroodeen iyo wax lamida marka arrin adduunye iyo arrin aakhiro mid walba markay aqbali karto markaasaa la yidhi markaa imtixaana dee waxa weeye culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa lagu imtixaanayay waxay ahayd shahaadateyinkay ahayd culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen waa in dee waxa weeye sharaa'icdii ay aqbasho ayaa marka ay ahayd oo bimacnaa salaadoo kale ay culamada qaar misaaliyeen salaaduna waxa weye waa shayga daahirka ah ee lagu ogaanayo ruuxi haddaan waxbaba la weydiin muuqaalkiisa hadduu tukanaayo dee daahirkiisu waa inuu muslim yahay marka waxa weeye calaa kulli xaal mawdicaasuu ku saabsana gabadhii markaa nebigu u weydiiyey ayna allah qaalat fi الsamaa qaala man ana qaalat rasuulu اllah waxay ku saabsanayd xaajaa keensatay xaajada keensatayna waxay ahayd cidqi ayaa ku xidhmay gabadha la ruuxa laxo la xoraynaya ee addoonka ahina waa inuu ilaaba ilaa ahluliimaani yahay marka si loo taxaquqo shardigii ma joogaayo ma jiraa oo mawdican ma ku sugan yahay ayaa nebigu u weydiinayay su'aalahaas u weydiinayay laakiin xaalka aan su'aalaha yacni wax keensaday aanu jirin yacni in la weydiinayay ma aha nimanka khawaarijta la yidhaahdaa waxay soo la soo baxeen oo wakhtiyadii ay soo baxeen waxay samayn jireen dariiqyada intay istaagaan bay ruux kasta oo soo maraba ay odhan jireen maa qawluka fii kada maa qawluka fii kada muslimiintii bay imtixaanayaan oo markaasay waxay weydiinayaan ruux walba masaa-ishiiba ay iyagu qabeen bay doonayaan inay ku imtixaanaan ta noocaasi waxa weeye waa midaan jirin waktigii nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisa oo kulla axad lama weydiin jirin ayna allah yacni malka lama su'aali jirin gabadhaa keliya laga soo naqliyey nebigu inuu su'aalay ayna allah marka inta dariiqyada la istaago in la yidhahdo sifatulculuwi baan hadda dadka ku imtixaanaya maxaad ka qabtaa adna adna maxaad ka qabtaa adna maxaad ka qabtaa dee waxa weeye sunnadii nebiga ma waafaqsana mawdicaasoo xaaja keensatay keliyuu weydiiyey mar walba ma weydiinay nebigu sala allahu alayh wasalam mas'aladaana ahlucilmigu waa ka hadleen ha la raajaco kutubahooda wallahu aclam
jasa allahu sheekh khayr aljazaa su-aasha kale waxay tahay salafiyadu ma koox gaaraba mise waxay mase mase ma ku kooban tahay dhowr qof oo waddan gaara jooga
salafiyadu waa manhaj caama cid kasta oo raacda nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisa dariiqoodii raacda waxay u tahay yacni inay markaa salafiye yihiin magaca sheegtana ma yayna sheegan aan garanno ama yaanaan garan ruux wax akhristaya oo yacni cilmile ha noqdo ama ruux caamiya ha noqdo islaanta reer miyiga ah ee fitradeeda aan la bedelin waxay leedahay xukumkii salafiyaday leedahay daa'ifo kaloo sheegan kartaa ma jirto cid gaar oo isku khasisaysa o odhanaysa hebel iyo hebel iyo hebel mooyaane cid kale ma aha dee wax jira ma aha in la sameeyona ma aha oo la yidhaahdo ruuxii sameeye oo yidhina dee waa ruux khaldan haddayba jirto inay cidi tidhi ha yeeshee daa'ifo gaara ma aha waa erey ijmaal ku jiro ma waxaa loo jeedaa daa'ifo ahlubidaca ka gaara ma aha miyaa loo jeedaa oo muslimiintoo dhan baa wada ah mise waxaa loo jeedaa yacni daa'ifo gaara oo iyagu is-yaqaana oo cid kale aynay la soo gelaynin oo intaan aqaano mooye cid kaleba ma aha ayaa laga nafyinaya oo laleeyahy iyaga kuma koobna mid haddii loo jeedo waa sax mid haddii loo jeedona waa kalad erayguna waa mujmal haddii loo jeedo afraad ama daa'ifo istaqaana intaa keliya ah caamo iyo wadaaddo toonna soo geli maayaan yacni waxa weeye annaga keliyunbaa iska leh waa arrin qalad ah oo baatil ah oo aan sax ahayn cid tidhi oo salafiyada ka midana ma ogi cid tidhi sidaa tidhina anigu ma ogi manhajkani waa caam ha yeeshee wuxuu caam u yahay ciddii dariiqaa haysa ciddii dariiqaa ka weecataa dee iyagu kuma sugna waxaanay noqonaysaa inay ka gaar tahay oo daa'ifo yaga ka gaara oo aanu ahlubidaca ahayn walow inagu iyo inaan tacyiinkooda wada garane ayay markaa ku rumoobaysa saas iyadaa bay noqonaysa markaa ruux kasta oo dariiqii iyo manhajkii iyo ictiqaadkii salafka raaca ruux kasta oo manhajkii iyo dariiqii salafka raaca waxaa waajiba ruux kasta oo dariiqii iyo manhajkii salafka markaa raaca waxa uu yahay salafi weeyi salafiyadaanu ka mid yahay ciduu iska diiwaan gelinayo o odhanaayo bal hadda igu qoran listada anigana igu dara ma jirto waayo kooto cid ku haysataan jirin qofka ictiqaadkiisa iyo manhajkiisunbaa xukumaya war cidi kaa saari mayso haddaanad iska saarin laakiin haddaad iska saarto dee cid ku qortaa waxba kuu tari mayso cid ku qortaa waxba kuu tari mayso dawaa'ifta kale iyagu haddayna ku qoran oo ku diiwaan gashan dee kama mid tihid mana sheegan kartid ma odhan kartid daa'ifadaasaan ahay waxay ku odhan karaan nagama mid tihid waayo maad soo marin iyaga salafiyadu sidaa ma aha adigaan sooba marin cidnaba yaa hayaad manhajka iyo ictiqaadka haddaad raacdo aad ka mid tahay markaa waxa weeye salafiyadii ka mid tahay ila salafiya waa eray carabi ah macnihiisu waa maxay waa mid salafkii loo nisbeeyo dariiqii salafka raacaya salafkuna waa maxay waa rasuulka iyo saxaabadiisa iyo qarniyadii khayrka badnaa ee ka dambeeyey saxaabada rasuulka ee sida quman saxaabada u raacay in waddadoodii la raaco marka cid kasta oo waddadaa martaa waa salafiyo waa eray carabi ah macnihiisuna sidaasunbuu daaran yahi salafkii baa loo nisbeeyey itibaaca uu raacayaa loogu nisbeeyey sheegasho keliya qofku uu sheegtaana waxba u tari mayso hadduu maanta o dhan yidhahdo ana salafi salafi oo kutubaha ku qorto oo nahjigii iyo caqiidadii iyo manhajkii salafka aanu raacin wax allo wax eraygaasi u tarayaa ma jiro ya alcibratu bilxaqiiqa laa bilasmaa tixgelinta waxa leh xaqiiqada magacyadu ma leh ha yeeshee dadka qaarkooda manhajkii salafka aan si qumman u raacaynin inay salafkii sheegtaan inay waddadoodii raacayaan salafiyada wax ma yeelaysa maya waxba yeeli mayso sida islaamnimadaba munaafiqiinta qaarkood markay beenbeen u sheegteen islaamnimadii waxba aynay u yeelin ayaa salafiyada haddii ruux beenbeen u sheegto oo yidhaahdo dariiqii nebiga iyo saxaabadiisa iyo ahlulkhayrkii ka dambeeyey qarniyada fadliga badnaan noolaa waddadoodii baana hayaayoo raacaya ba afka baarkiisa uu sidaa ka yidhaahdo xaqiiqada aanu ku rumaynin dee waxay u taraysaa ma jirto isaga waxay salafiyadii yeelaysaana ma jirto yacni sidaas yadaa weyi yacni markaa saasaa hadalku ku kooban yahay wallahu aclam
جزا الله الشيخ خير الجزاء su-aasha kale waxay odhanaysaa ma bannaan tahay in lagu idhaahdo ardayda cilmiga raadinaysa cilmiga cid walba ka qaata xataa hadduu ashcari yahay
jawaabtu waxay tahay in la yidhaahdo cid cilmiga cid walba ka qaata waa arrin khalad ah cidda markaa munaasibka ee qumman ee cilmiga iyo aqoontana leh manhajkooduna uu qumman yahay iyo caqiidadoodu waa in laga qaataa cilmiga laakiin ruux fisqi iyo xumaansho ku sugan yihiinoo wuxuu doono sameeya walow aqoonba ha lahaado in cilmi laga qaataa ma bannaana faasiqii cilmi lagama qaadan karo dadkaanu ka mid yahay allah wuxuu yidhi in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu hadduu faasiq war idinla yimaado oo idin keeno iska hubsada iska caddaysta fatasabbatuu qiraa'ada kale sabciga ah marka tasabbut iyo tabayun baa la amray warka faasiqa la yska hubsanayo ayuu ilaahay amray marka cidda laga qaadanaya waa inay tahay cid cadli ah oo mardi ah oo yacni wanaagsan waa inay tahay caqiidadooda iyo manhajkooduna qumman tahay haddii kale dalaalkiiyo baadidu ku sugan yahay baa dhici karta inuu ruuxa geliyo waatuu nabigu yidhi salى اllahu alayh wasalam almar'u calى diini khaliilihi falyandur axadukum man yukhaalilu ruuxu wuxuu ku sugan yahay diinta saaxiibkii ha eego midkiin ciduu la saaxiibayo waatuu nabigu yihi salى اllahu alayh wasalam mahalu jaliisi الصaalix waljaliisi الsuu ka xami lmiski wanaafiq ilkiir yani saaxiibka wanaagsan iyo saaxiibka xun baa la kala tilmaamay marka waxaa laga digayaa saaxiibkii xuma aayaadka qur'aanka qaarkood waa laga daliishaday waqad nazla calaykum fi lkitaabi an ida samictum aayaati illahi yukfaru biha wayustahza'u biha falaa taqcuduu macahum xataa yakhuduu fi xadiidin gayrih gaaladay aayaddu ku soo degtay laakiin culammadu waxay yidhaahdeen kulu aayati naزlat fi lkufaari fainaha tajuru bidayliha cala cusaati lmuslimiin saas aawadeed bay culamada mufasiriinta in badan oo ka mida ay yidhaahdeen ahlulbidca yacni marka bidcadoodi iyo waxooda ay sheegayaan ama nusuusta ay fasirayaan inaan lala fadhiisanin oo lala joogin ayay aayadda ka istimbaadeen oo kala baxeen kutubta tafaasiirta eeg waayo bidcadiisii wax ka hor imanaya markuu ku yimaado wuxuu doonayaa inuu awilo oo taxriifiyo oo uu yidhaahdo waxaad diidi mayso oo kama hor imanayso oo uu yidhaahdo muraadka looga jeedaa sidan weeyi ya taxriif waa adiladii ku samaynaya marka waxaa ka dhalan karta dalaal iyo baadi ruuxi inuu sababo waatuu alimaam ibnu siriin oo taabiciinta ka midi uu yidhi ina hada alcilma diinun faanduruu canman ta'khuduuna diinakum war cilmigani waa diin eegoo u fiirsada ciddaa diintiina ka qaadanaysaan ciddaa diintiina ka qaadanaysaan eeda marka ruuxa laga qaadanaya waa inuu yahay ruux yacni qummanoo wanaagsan waa inuu yahay dad fara badan oo cid mubtadica ah dhegaystay yacni waxay noqotay inay caaqibadooda ku dambayso iyaguna bidcadii inay qaataan oo raacaan xataa culamada qaarkood baa la soo naqliyaa ahlubidac inay ta'siiriyeen oo saameeyeen hadda waa culamo maaha daalibu cilmi wuxuu odhanayaa alimaam ibnu bata kitaabkiisa alibana waxaa la odhan jiray maxamed ibnu saa'ib wuxuu ahaa min ahli sunna qolo murji'a buu yidhi bal qoladaa maan dhagaysano si waxay leeyihiin aan u radino kama soo noqon sidii buu ku tegey ictiqaadkoodii buu qaatay marka horena wuxuu islahaa bal waxay sheegayaan ogow aada radidide cimraan ibnu xitaan ninka la yidhaahdo ee khaarijiga ahaa waxay culammadu yidhaahdeen wuxuu ahaan jiray ruux ahlu sunno ah dabeedna wuxuu guursaday gabadh khaarijiyada oo ay ilmaadeer yihiin waxaa lagu yidhi maxaa kugu watay gabadhan khaarijiyadda ah ee khawaarijta ka tirsan hablihii ahlu sunnuhuba waa badan yihiin ee suniyaadka ahay hablihii suniyaadka ahaaba way badan yihiin wuxuu idhi sunniyad baan ka dhigayaa isagii bay khaariji ka dhigtay hadda waa gabadh ya isagii bay saa u beddeshay waa kii gaadhay inuu ammaano ninkii cali ibnu abi aalib dilay cabduraxmaan ibnu muljam وبالمناسبة ملجم وبفتح الجيم لا بكسره ملجم ما هو ملجم يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لأذكره حينا إني لأذكره يوما والله صنغليا إني لأذكره حينا إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا wuxuu majeeranayaa ninkii cali bn abi aalib dilay ou leeyahy alla khayrkuu la yimi weynaayaa ilaahay dartii raalli ahaanshihiisa inuu gaadho mooyaane rabbi raalli ahaanshihiisa inuu gaadho mooye wax kale ugama jeedin gacan taqiyaanee ka dhacday darbadaas waa darbadii cali lagu dhufsay heerkaasuu gaadhay abulwafaa ibnu caqiil wuxuu ahaa min culamaa'i alxanaabilah shan boqol iyo saddex iyo toban markay hijradu ahayd buu dhintay kutub waaweyn buu lahaayoo kitaabka alfunuun la yidhaahdaa afar boqol oo juz baa lagu sheegaa mala badankiisa lama haye waxaa la yidhi qole muctazila looga taag waaye hadda waa caalim min culamaa'i alxanaabila war maxaad ka doontaa la yidhi nimankan khaladkooda waa garanaynaa buu yihi khaladkooda ee waxaan uga jeednaa in waxyaalaha caqliyaadkii ay aqoonta u leeyihiin ee usuul fiqiga iyo ashyaada la midka ah inaan markaa wax ka faa'iidaysano qaladkoodana waa garanayna yacni waa iska ilaalinayna iskama ilaalin karin ashyaa badan oo ictiqaadkii muctasilada ka mida ayaa u sabqay oo qalbigiisa galay hadda ma aragtaa marka dad fara badan bidcadu waxay ugu gashay ahlubidac dhegaysa dhegaysiga u dhagaysanayo wahal yurja liaطfaalin kamaalun ida irtadacuu sudiya naaqisaati marka ruuxu haddii waxa weeye cid ahlubidaca uu wax ka qaato waxaa dhici karta inuu ku kedsoomo oo waxooda uu raaco saasaa suura gala waxaa laga yaabaa in dadka qaarkood ay yidhaahdaan anigu kuma kadsoomaayo oo caqiidada saxdaa waa garanayaa qaladkoodana waa iska ilaalinayaa samac iyo basarna waa leeyahay waxaa la odhanayaa markaad sidaa tidhi lafteedaad maqruur tahay oo lagu kadiyey ya markaasaad kadsoon tahay waanaad iska warqabin naftaadii xaggaad kalsoonida u siisay bal a'immadii taabiciintu siday yeelayaan iyo sidaada isu eeg maxamed ibnu siriin nin mubtadixa aayad ka ag akhriyey markaasuu labada dhegood faraha geliyey markaasaa la yidhi maxaad dhegaha faraha ka gelinaysaa aayad buu akrinayaae wallaahi waxaan ka baqayaa buu yidhi inuu tafsiiru aayadda ku taxriifinayo ku beddelayo macnaheeda saaro oo qalbigayga intay ku dhacdo aan iska salbi waayo o iska saari waayo iska saari kari waayo alwiqaayatu khayru min alcilaaj iska ilaalinta xanuunku waa ka fiicantahay iska dawayntiisa war shubhada intii lagaa dawayn lahaa marka horeba dhegahaaga shubhada ha u dhigan ka durugoo ka fogow ahlulbidaca ya ta'siir iyo saamayn bay kugu yeelan karaan si aanad dareemaynin baa waxaa laga yaabaa in wax kuu galaan marka taas yadaa waa in aad iyo aad la ysaga jiraa haddii la yidhaahdo sawta culammadii selafka qaarkood axaadiista ay ka warin jireen dad ahlubidacah waxaa la odhanayaa mas'alada riwaayada iyo mas'alada diraayada iyo tafsiirka waa kala duwan yihiin masalada riwaayada daruuraa keensatay sharaxa nusuusta la sharxayana kamay qaadan jirin iyo fasiraadda la fasirayo waxay ka qaadan jireen ber riwaayada xadiiska la warinayo bidcana ha u saaxiib ahaadeene waxay ahaayeen qaar run u saaxiib oo aan ka been sheegayn xadiiska nebiga waatay culammadu odhan jireen lanaa sidquhu wa calayhi bidcatuh yacni runtiisa ayaa na anfacayso noo sugan isagana bidcadiisaa dhibaysa waatay sidaa yidhaahdeen marka mas'alada riwaayada iyo masalada diraayada farqaa u dhexeeya diraayadu waa maxay waa sharxista diinta la sharxayo tafsiirka qur'aanka axaadiista nebiga culumta aalada ee u khidmaynaysa ila qur'aankii iyo axaadiistii qur'aankii iyo axaadiistii baa lagu misaalinaya lagu tusaalaynaya masaa'il badan baa meeshii la doono la dhex gelin karaa marka waa in laga fogaadaa oo laga dheeraadaa mas'aladaa riwaayadu xaajo gaara keensatay oo axaadiista nebiga inaan waxba ka lumin bay doonayeen waxaynay ku awdantay in marka axaadiistii la wada qoray haddii casrigan wax la haleeshiin karo fardan wa taqdiiran hal mas'alaa dhici karta in la haleeshiiyo masaladaasi waa maxay ruux baa meel yacni go-an buu joogaa ama fog meesha nin markaa bidco u saaxiiba ayaa qur-aanka ka dhiga qur-aankana waa yaqaanaa dadka qiraa'ada qur'aanku baraa ruux sunniyo u dhiga ma haysto dhibna waa ku tahay inuu markaa meel kale u doonto xaalka caynkaasoo kale lafdiga qur'aanka qiraa'adiisa inuu ka qaato yacni ahlucilmiga qaarkood waxay leeyiin baabu riwaayadii bay shabahdaayo dhibi kuma sugna waayo lafdiga qur'aanka waxba lama dhex gelin karo sidii loo soo naqliyey unbaa loo akrinaya laakiin masalada sharaxa ku saabsan axaadiista la sharxayo aayaadka la sharxayo culumta kale la dhigayo ee la laqbaynayo ee la fasirayo dee siduu isagu u qabo o u ku qanacsan yahay buu u sharxayaa yaa kuu sheegay inaad markaa ka badbaadayso waatuu imaamu dahabi odhanayo wa akharu salaf calaa hada taxdiir yaquuluuna ina alquluuba daciifa wa shubha khataafa salafka badankoodu waxay ku sugnaayeen inay sidaa uga digaan ya waxay odhan jireen qalbiyadu waa taag daran yihiin shubhooyinkuna waa dafis badan yihiin marka ruuxu yaanu odhanin aniga ima kadinayaanoo dee cilmaan leeyahay waayo ina alquluuba bayna usbicayni min asaabici araxmaani yuqallibuha kayfa yashaa qalbiyadu waa isbedbedelayaan muxaadaro mawduuca ku saabsan oo ashaykh cusmaan mucallim maxmuud uu hore u jeediyey ayaa jirta oo laga heli karo markaa waxaa weeye manhaj online markaa ha lala soo dego ha la dhegaysto fawaa'id badan baa ka helaysaan oo mas'aladan iyo masaa'il kaleba ku saabsan marka ashridada in sha allahu tacaala waa inaad dhegaysataan muhim weeye aad iyo aad bay markaa muhim u tahay fira min almajduumi firaaraka min alasad ya waa in laga cararaa asxaabu shubha hajri wiqaa'i baa jira iyo hajru cuquuba hajriga wiqaa'igu waa maxay waxa weeye waa iska ilaalin la iska ilaalinayo looga dheeraanayo si sharkiisa iyo dhibtiisa la ysaga ilaaliyo marka dalabatulcilmigu waa inay dadka arbaabu shubahaadka ah yacni ka fogaadaan oo iska ilaaliyaan waa inay dhegaysan hadduu ruuxu dhegaysto yani waxaa dhici karta inuu ku ta'asuro oo wixii qaato ya marka shubaha marka horeba in dhegaha loo ogolaado maaha waa in laga fogaadaa alwiqaayatu khayru min alcilaaj waa inagii hore u sheegnay xajri sixi baa wax jira xajri sixi waa maxay waa karantiimada caafimaadka hajrigaa ka dhigan bay culamada qaarkood yidhahdeen sida sheekha bakri abu zayd uu ku sheegay kitaabkiisa markaa la hajru lmubtadic waa risaala qayima mufiida waxaa qoray ashaykh bakri bnu cabdillaahi abu zayd baa qoray waa risaala qayima mufiida risaaladdaa waa inaad doonataan waa inaad daalacataan fawaa'id badan baa ka helaysaan aad iyo aada u badan marka waa in loo noqdaa culamada yani marka waxa wayaan aqwaashoodii iyo hadalkoodii iyo fataawahoodii iyo aasaartii ku soo aroortay waa in loo noqdaa waa in la iska ilaaliya cidda wax laga qaadanayo oo cilmiga laga qaadanayo laga faa'iidaysanaya waa in noqotaa cid waxa weeye ma manhajkiisu uu quman yahay shubahii ahlu ahlu bidaca hadduu faafinayo walow caynan i aan loo tabdiicin waa in marka waxa la iska ilaaliyaa la iska jiraa oo laga fogaadaa dar'u lmafaasidi muqadamu calaa jalbi lmasaalix mafaasidda in la yska daafacaa ka horaysa oo laga hormarinayaa masaalixdiiya waxtarada in la soo jiido taas yada abaa markaa ka horaysa marka waa in aad iyo aad taas yadaa loogu dadaalaa waana in waxa weeye cidda diinta iyo cilmiga laga qaadanayo waa in la eegaa culamada raasikiinta cilmiga ku raasikhay ahlu sunnahana waa in loo noqdaa oo iyaga marka waxaway laga qaataa cilmiga kutubaha la ictimaadayana kutubahooda noqdaan yacni marka arbaabu shubahaadkana waa in la iska ilaaliyaa wallahu aclam waxaan ku darayaa xadiis buu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam إida rأyta اldina yتبعuuna ma تشhaaبهa minه faأuلaئika اladina sama اllah فاxdaruuهm waa xadiis صaxiixa ku sugan nebigu wuxuu yihi slى الlahu عalيه waslm haddaa aragtaan kuwii shubahaadka raacayey wixii isaga ekaada raacayey oo mutashaabihaadka raacayaan ujeedaa mutashaabihaadka raacayey qur'aankii wuxuu leeyahy muxkam iyo mutashaabih mutashaabihaadka kuwa raacayay haddaa aragtaan faula'ika اladina sama اllahu فaxdaruuهm kuwaasi waa kuwii ilaahay sheegay ee magacaabay ee ka digtoonaada marka kuwa mutashaabihaadka raacaya waa in laga digtoonaada la yska ilaaliyaa binasi alxadiis faama aladiina fii quluubihim zayqun fayatabicuuna ma tashaabaha minhu ibtigaءa alfitnati wa ibtigaءa ta'wiilih xadiiska aayaddaa lagu tilmaamayaa oo aayaddu fasiraya u sheegayaa wallahu aclam
jasa allahu sheekh khayr aljaza su-aashan kale waxay odhanaysaa ma sax baa in la yidhaahdo asal waxa u ah mudaaharaadku inaanay bannaanayn ilaa xaalado gaara mooyaane xaaladahaas oo ay laga yaabo inay banayso baahi loo qabo ama daruuro hadalkaa xukunkiisu ma noqon
mawduuca mudaaharaadka ku saabsan waxay tahay mudaaharaadku inay itlaaqan aynay bannaanayn oo ay xaaraan tahay wax bannaynayaana ma jiro waana min caadaati alkufaar gaalada caadooyinkooda ay ka mid ahaatay tashabuhooduna ma banaana oo nebigu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam man tashabaha biqawmin fahuwa minhum ka qolo isu ekaysiya iyaguu ka mid yahay waxaanay ka mid tahay waxyaalaha mafaasidda iyo shararka mafaatiixda u ahee sababaya ayay ka mid tahay oo nafaa ku baxaya hantibaa ku burburaysa dad macsuumaa lagu laynaya tacaddi baa markaa imanaya yacni mafaasid fara badanna waa xambaarsan yahay ta kale waxaa ku jirta macna alkhuruuj baa ku jira oo daacadii baa laga baxaya oo iyadana markaa ku sugan xataa hadday xukuumaddu amarto ama xukuuma min alxukuumaat hadday mudaaharaad amarto asbaabta kaleu markaa xaaraan u noqonaya macna alkhuruuj haddaynay ku sugnayn mafaasidda uu xambaarsan yahay iyo tashabuha gaalada ee ku sugan ee gaaladii la shabahayo iyo ikhtilaadka ragga iyo dumarku isku dhafmayaan ee isdhex gelayaan iyo markaa fitnadan iyo fasaadkan albaabkeeda la furayo waa fitno fasaad fara badan buu xambaarsan yahay yacni waxa weeye lazawaal dunya ahwanu cinda allahi min qatli mu'min adduunyadoo dhan oo baaba'da baa ilaahay agtiisa kala sahlan qof muumina oo xaq darre lagu dilo nafaa ku baxaya si kastoo loo ballan qaado oo la yidhaahdo waa mudaaharaad silmiya haddana lama ballan qaadi karo oo lama baajin karo waxaa dhici karta iyadoo la isleeyahay cidiyo inay ku dhiman inay ku dhintaan baa dhici karta marka waxay muslimiintu yaqaaneen ma aha caadaadka gaaladay ka mid tahay tashabuhooduna ma bannaana mawduuca muxaadaro gaaran kaga hadlay oo aan aada ugu tafsiiliyey aadna ugu sharxay waxaad ka heli kartaan manhaj online baa ka heli kartaan yacni ciddii u baahani ha soo dejisato ha dhegaysato wallahu aclam
جزا الله الشيخ خير الجزاء وبارك الله فيه وفي علمه su-aashan waxay odhanaysaa sheekh miyay siman yihiin magta gabadha iyo magta ninku ma siman yihiin
jawaabtu waxay tahay magta ninka iyo magta gabadhu ma sinna magta gabadhu waa nus magta ninkuna waa dhammaystiran tahay oo ninkii muslimka ahaa magtiisii waa boqol halaad weeye gabadhii muslimadda ahaydna magteedu waxa weeye waa konton halaad konton halaad weeye sidaa inay tahayna waxaa ku soo arooray xadiis baa ku soo arooray saa sheegaaya oo tilmaamaya magta gabadhu inay tahay nus magta ninka inay ka tahay ahlu cilmiga muxadisiinta qaarkoodna xadiiskaa way taxsiiniyeen oo waxay dhahan waa xadiis xasan ah bimacnaa qawi oo xujo ah waa midda labaad ee daliilka labaad ijmaac baa ku sugan culamada ahlu sunnaha dhammaantood baa ku ijmaacay oo isku waafaqay magta ninka muslimka ah iyo gabadha muslimadda ah inay kala badan yihiin oo magta gabadha muslimaddii ay tahay nus inay tahay magta ninka nuskeed inay tahay culamada ahlu sunnaha ku ijmaacay ijmaacuna waa xuja sharciya ijmaaca culamada ahlu sunnahu ku ijmaacaan xujo sharciya weeye laa tajtamicu ummatii calaa dalaalah ayaa nabiga sala allahu alayh wasalam laga soo wariyey ahlucilmiga qaarkoodna waa quweeye marka ijmaacaasina waa xujo ahlubidaca qaarkood baa laga soo naqliyey inay khilaafeen oo nin la odhan jiray ibraahim ibnu culaya ibraahim ibnu ismaaciil ibnu culaya sheekh sunniyaa dhalay oo ismaaciil ibnu culaya waxa uu ahaa imaam a'immada sunnada ka mida inankiisii nin mubtadica oo abulcabaas alasam la yidhaahdaa looga taag waayey aabbihiisii sunniga ahaa ee imaamka ahaa waa ka leexdo wadaadkaa mubtadica buu raacay bidcadiisii buu qaatay waxay ku tusinaysaa aafaday leedahay iyo dhibta ay leedahay cid ahlubidaca in wax laga barto dadka qaarkood waxay moodeen ibnu culaya marka la yidhi imaamkii sunniga ahaa inuu yahay ma aha se ee waa inankii weeye jahmiga ahaa ee muctasiliga ahaa ee bidcoobay oo ibraahiim wakhtiyada qaarkoodna waxaa la soo raraa shaafici inuu la dooday ya ayaa la soo raraa ahlulbidacu dee wakhtiyada qaarkood waxa dhacdaa inay hadday doonaan a'immada ama culammada ahlu sunnaha inay doonaan inay la doodaan soo ibnu baasba maydaan maqal inuu mid yidhi khaariji oo ibaadi ah inuu yihi ibnu baasow aan markaa doodno dabeedna ibnu baas waa iska diiday ya mid kale oo xerta kaa ka mid a waa muftigii cummaan weeyaan axmed alkhaliiliye waa khaariji ibaadiyo lunsan mid xertiisa ka mid ah wuxuu yihi shiikha iyagu markuu yihi shiikhi shiikhooda aan la doodo waa ka baqay buu yihi shiikhoodu ya fawzan baa u jawaabayey markaasuu yidhi hadalka ibnu baas siduu yeelay caynulxikmay ahayd oo beledkan sacuudigu waa beled sunnadu daahir tahay bidcaduna bidcaduna ay tahay mid makhfiye ah oo maqmuuco ah oo yacni markaa la qarinayo ayay markaa tahay marka bidcadii in la dhaqdhaqaajiyo oo la daahiriyo yacni marka fasaad baa ka iman kara dadka caamada xaggooda marka caynulxikmay ahayd inuu diido ha yeeshe hadday wax isla haya baa yidhi hadday wax isla hayaan yacni marka bal ha qoraan waxay sheegayaan waalculamaau lahum bimirsaad fawzan baa odhanaya saalix fawzan calaa kulli xaal waa mas'ale istidraad ee waxaan markaa tilmaamayaa inankaas bidciga ah ee ibraahim ayaa mas'alada wuxuu yidhi magta rag iyo dumarku waa isku mid ma kala badna dheeraad ma kala leh selafka horta loo hayaa waa taas ya qaar kaleoo ka dambeeyoo raacayna waa jiraan laakiin culammadii ahlu sunne lagama soo rarin warkaas bal a'immadii selafka eega ba hal ruuxoo a'immadii sunnada ka mida oo laga soo naqliyo eega ma jiro waa jirtaa qaamaha qoonta wixii ku saabsan waa jirtaa qoonta wixii ku saabsan yar inay culammadu isku khilaafeen oo ay bacdigood yidhaahdeen iligga iyo wixii la mida saxaabada qaarkood laga soo naqliyey yacni qaanteeda iskaga mid bay yihiin labkiiyo dhadigu qaarna ay yidhaahdeen haddaynay sulusudiyo gaadhin magta ninkiiyo gabadhu waa isku mid laakiin hadday sulusudiyo gaadhiyo wixii ka badan waa nus taasi waa khilaaf qoonta ku saabsan waana khilaafun bayna ahli sunnati laakiin wixii ku saabsan magta dhammayska tiran iyada waxay tahay midaan khilaaf ku sugnayn ama sulusudiyaba ka badan yacni mid laysla ogol yahay bay tahay dadkana waxa weeye in la tashuushiye ma aha oo masaa-isha shaadka ah iyo waxyaalo khariiba loo keeno oo lagu tashwiishiyo yacni waxa weye bal waxaad ka warrantaa haddii sida saxdiba ay tahay sida markaa dadku ku sugan yahay dee markaana waa ka sii daran tahay marka in la yidhaahdo marka magta rag iyo dumarku waa siman yihiin talow maxaa looga jeedaa ya yacni magaaladoo markaa dacaayadahay odhanayaan baa la doonayaa in lagaga hor tago dee gaala marnaba kuma daynayso shay xaqa inaan looga tanaasulin gaalo weeye gaalana si kastoo laysaga dhaadhiciyo laysu jeclaysiiyo oo waxay doonayaan wax ka mida lala yimaado kaa raalli noqon maayaan walan tardaa canka alyahuudu wala annasaara xataa tattabica millatahum ilaa diintooda la raaco ma raalli noqonayaan gaalo wallahu aclam
jasa allahu shaykh wbaaraka allahu fiih wa fii cilmih su-aalaha insha allah waktigo dheeraay dadkan mucaawankaas ay ku kori doonaa su-aalo aad iyo aad bay u badan yihiin qaar fara badan oo kamidiina waa isku mid oo way soo noqnoqonayaan halkan waxay ka taallaa xaggayga dambe bacdan baa taallo lagu xafieyay su-aalihii kalaba intaasoo dhan idinka jawaabi karmaysa laakiin su-aalaha waxay isku mid adiga waan isu marinay wixii aan la gaadhin insha allah fadhiyaas danbaa lagu gaari doonaa ballankeenu waa habeen dambe iyo bacdalmaqribka ayuu sheekhu ka jawaabi doonaa insha allah su-aalaha wixii hadhay subxaanaka allah wabixamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfirka waatubu ilayk